إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب هذا كان باب وباب في التوبة توبتي وباب يهي waxaan kusoo jirnay kitaabkii riyaadu saalixiin waxaana soo gaarnay baabka labaad oo toobadda ka hadlaya shiikhuu wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah qaala alculamaau culummadu waxay yidhaahdeen altawbatu towbaddu waajibatun waa mid waajib ah min kulli dembin dembi dhammaantiis laga toobad keeno taaba bimacnaa rajaca weeye qofku waxa weeyaan inuu soo laabto oo uu ka soo laabto macsi ilaahay daacadiisana u soo laabto weeye marka toobadda waxyaalaha laga toobad keena guud ahaan waa in laga toobad keeno mukhaalafo ilaah iyo rasuulkiisa la khilaafay loona soo laabto daacada ilaahay marka taaba waa bimacnaa rajaca waa soo laabtay qofku wuu ka soo laabtay mukhaalafa sharciya sharciga ilaahay wax uu ku khilaafay waxaas markaa afaray mid noqon karaan inuu ku khilaafay kufri oo qofku kufri ka soo laabto oo uu iimaan usoo laabto iyo inuu ka soo laabto waxa weeyaan bidca oo uu sunno usoo laabto iyo inuu usoo ka soo laabto kabaa-ir oo uu usoo laabto daacada alle iyo saqaa'ir inuu ka soo laabto afartaas weeye marka min alkufri ka soo laabto ila aliimaani usoo laabto inuu ka soo laabto mina min albidca ila sunna uusoo laabto u toobad keeno iyo inuu ka toobad keeno min alkabaa'ir ila daacati illaah ama uu saqaa'ir ka soo laabto daacada ilahay usoo laabto afartaba way noqotaa marka kullina waa waajib culummada islaamku sidaasay ku ijmaaceen qur-aankuna sidaasuu tusay sunnaduna sidaasay tustay dembi kasta waa in laga toobad keeno dembi aan toobadkeen lahaynna ma jiro fa in kaanat ilmacsiya macsiyadu hadday tahay bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna allaahi allah mid u dhaxayda laa tatacalluq aysan ku tacalluqin bixaqi aadamiyin banu aadan xaqiis falaha waxaa u sugnaaday alaaatu shuruudin saddex shardi wuxuu markaa halkan uga hadlayaa waxa weeyaan toobadda sifyadeedii iyo shuruuddeedii toobadda waa la kala qaadi haddii waxa qofku uu dembiga uu galay oo la rabo inuu ka toobad keeno uu yahay dembi xaqullaahi keliya ku tacalluqa oo aan ku tacalluqin xaqul aadam oon wax banu aadam oo xaq ku lahayn saddex shardiyuu leeyahy oo waxa wayan mithaal kufriyuu ka toobad keenin iimaanu u toobad keenin shirkiyuu ka toobad keenin tawxiid ayuu usoo laaban wuxuu ka toobad keenin waxa weeyaan macaasi oo ama bidco oo sunna usoo laaban wuxuu ka toobad keenin zino oo waxa weeyaan inuu dhowrsanaado iyo cafiifnimu usoo laaban wuxuu ka toobad keenin waxa weeye been ilaahayuu usoo laaban waxa weeyaan waa dunuub qamro ayuu ka toobad keeni waxa weeyaan dunuub aan banu aadan shaqo ku lahayn oo ilaahay u gooniya sigaar cabiduu ka toobad keeni jaad cuniduu ka toobad keeni waxaasoo dhan ka naaga islaamiyad indhahiisa uu ku fiiri jiruu ka toobad keenin ama gabadhiia ka toobad keenin rag islamiyad ajnabiyahay fiiri jirtay xijaab la-aan ay ka toobad keenin gabadhii inay asurtay rabtaa salaad la-aanu qofkii to ka toobad keenin seka la-aanu ka toobad keenin waxa weyan soon la-aanu ka toobad keenin xaj la-aanu ka toobad keenin jihaad la-aanu ka toobad keenin qofkii markaa hadduu xaq ilaahay oo kaliya dembiga uu galay uu ahaa oo uu ilaahay inuu usoo laabto la rabo waxa weeye waxaa la rabaa qofkaa saddex shardi in la helo fain kaanat ilmacsiyatu macsiyadu hadday ahaato bayna alcabdi addoonka iyo wa bayna allaahi allah mid u dhaxayda tacaala allaa sarreeya laa tatacallaqu aysan ku tacalluqin bixaqi aadamiin banu aadan xaqiis falahaa waxaa u sugnaaday alaaatu shuruudin shardiyaalo saddex ah axaduhaa saddexda midkeed an yuqlica waa inuu ka fuqo canilmacsiyati macsiyada uu ka fuqo dembigii qofku marka ugu horreyda inuu ka fuqo horta oo ka reebtoonaado dembigii asagoo ku dhex jira waxa weeyaan tooba haddee mustaxiil ay tahay isagoo dembigii ku dhex jira haddee qofka asagoo dembigii ku dhex jira waa toobad keena yidhahdaa waa istihzaa oo kale waa jees jees taasu ee toobad ma ahan marka qofku waa inuu ka fuqo halkaas marka ka fuqidaaha shardi sii leh dembigan uu qofku ka fuqayo waxaa la rabaa ikhlaas lilaah inuu ilaahay dartiis uga fuqo oo waxaa dhacda qofku dembi inuu ka fuqo oo linaasi dadka uga fuqo oo is yidhahda samcadaadiyaa ku luntay ama dad oo aad isjeclayda inaad ku kala dhimanayda ama dad aad dhaqaale keeli jirtay ayaa dhaqaalihii kuu diidin dembigan marka iska daa jaadka haddaadan iska dayn waa lagu go'doominaa hebel iyo hebel iyo hebel oo jaadka neceb oo dadkii saaxiibadaha ah ama qaraabadaadii amaad wax ka heli jirtay ayaan jaadka la tusine iskaga daa dartood waxa wayan taas hadde toobad ma ahan waxaa la rabaa ilaah dartiis inuu iskaga uga toobad keeno oo uu uga ka cabsado cadaabka alle inuu dartiis inuu cabsi uu ka cabsanayo iyo raalli ahaanshaha ilaahay damcid uu damcayo inuu uga toobad keeno marka shardigaasay leedahay wathaani shardiga labaad an yandama waa inuu ka qoomameeyo oo ka shanlaayo calaa ficlihaa dembigii hore samayntiisa dembigaas samayntii uu sameeyey waa inuu ka qoomameeyo lilaahi alla dartiisna waa inuu uga qoomameeyo alla dartiis waa inuu uga qoomameeyo oo nadamkaasu uu yahay waxa weeyaan cabsi uu cadaabka alle ka cabsanayo oo uu dareemo dembigan gelidda aad gashay waxa weeyaan waxay sabab kuugu noqon ilaahay cadaabkiisa iyo ciqaabkiisa taas waa inuu qofku uga toobad keeno marka oo uu uga shanlaayo laakiin hadduu uga shanlaayo linafsihi oo ama maslaxadtiisa oo matala waxaa dhici kartoo kale qofka dembi uu galay inuu maslaxadiisa adduun uga shanlaayo taas ayaa dhici karta maslaxadiisa adduun darteed inuu uga shanlaayo ayaa dhici karta maal waxay ku miaaliyeen culummadu qof ayaa ilaahay naguma kallifee carruuru dhalay dilay marka waxay u badantay inuu ka shanlaayo qofkaasu laakiin uga shanlaayi maayo ilaahay dartiise wuxuu uga shanlaayayaa caruurkaagiyaa iska dishay darteed marka qofku inuu uga shanlaayo ama sumcadaadiyaa ku luntay darteed dembiyuu galay markaa sumcadaadiyaa ku luntay dadkiyaa kula kala dhintay waxaas hadduu uga shanlaayo toobadkeen ma ahan waa inuu uga shanlaayaa cabsi uu ka cabsanayo cadaabka ilaahay oo uu leeyahay cadaabkii alle ayaad shaqaysatay oo uu sabab dembigaa kuugu noqon kara haddaan alle ku cafin marka waxa weeyaan shanlaytadu waa inay tahay ilaahay dartiis cabsi uu ka cabsanayo cadaabka alle waa inay dhankaas tahay ee uusan uga shanlayin waxa weyan wax kale shardiga saddexaad wathaali shardiga saddexaad an yaczima waa inuu go'aansado anlaa yacuuda inuusan ku soo laaban ilayhaa macsidaas abadan weligiis weligiis dambe inuusan kusoo laaban waa inuu go'aansado saas waa inay go-aan u tahay waxa weyan hadduu isleeyahay berri ku laabay maanta iska daa toobadkeen ma ahan waa inuu go'aansado weligiis dambe inuusan ku laaban marka sidaas markuu go-aansado oo saddexii shardi la helo toobadda ansaxayda fa in fuqida haddii la waayo axadu halaaati saddexda shardi mid ka mid ah lam tasixa ma ansaxaydo towbatu toobadiisa toobadiisu ma ansaxaydo saddexda shardi haddii mid la waayo haddii shardiga la hela saddexdaas la helana way ansaxaydaa marka waxaa dhici karta markii shuruuddii saddexda ahaa la helo oo waxa weyaan dembigii wuu ka fuqay waa ka shanlaayay waa go-aansaday weligiis inuusan u laaban mar dambaa haddana dembigii laftirkiisii ka dhacay toobadiisii hore wax u dhibi maydo markaas dambuu ka dhacay unbaa loo haystaa keliya waxaa shardigaas marka hore inuu go'aansaday weligiis inuusan u laaban laakiin go-aankaas marka uu qaatay mar dambe haddii mar mararka ka mida shaydaan haddana uu duufsado oo uu dembigii laftigiisii ku dhaco toobadii hore ka buri maydee markaas dambuu ku dhacay dembiga uu shaqaystuu leeyahay halkaas waa markii macsidu ay tahay mid addoonka iyo alla u dhaxaydoon banu aadan shaqo kulahayn wain kaanat ilmacsiyatu macsiyadu hadday tahay tatacallaqu mid ku tacalluqda biaadamiyin banu aadam fa shuruuduhaa arbaca shuruuddeedu waa afar markaas shuruuddeedu markaas waa afar afar shardi ayay leedahay markaas toobaddu banu aadam hadduu shaqo ku leeyahay oo macanaha miaal qof muslimuhu dilay dhiig muslim weeye maal muslimuu qaatay qof muslimuhu qadfay oo caayay qof muslima ayuu dacniyo duray qof muslima ayuu dhib un u geystay hadday sidaas tahay waxa weeyaan afar shardi weeye shardi kale u baahan tahay afartu waxa weeyaan haadihi alaaatu saddexdan sidiiyaa looga rabaa inuu dembigii ka fuqo ilaah dartiisna uga fuqo inuu ka shanlaayo ilaahay dartiisna uga shanlaayo inuu go-aansado inuusan u laaban saddexdii haddana tanna waa laga rabaa shardi saddexaad shardi afraad ay dheertao waa afraad waxa weeye waraabicu wa an yabra'a waa inuu beri ka noqdo min xaqi saaxibihaa macsidaas qofkii u saaxiibkaa xaqiisii waa inuu xaqaas iska bixiyo oo waxa weyan hadduu dhiig ahaana uu makaniyo oo u yidhahdo iga qisaaso ama diyo iga qaado ama icafi adaa khiyaar leh waa inuu xaqii waxa weeyaan qofkii lahaa uu makaniyo haddii kale saddexdan la helo uusanna qofkii waxa weeyaan xaqiisii makanin shuruuddaas waa kala dhiman tahay toobaddaas toobaddaas shuruuddeedu way kala dhiman tahay fa in kaanad hadday tahay marka macsidu maalan maal uu qaatay ow naxwahu wax la mid ah raddahu maalkaas waa celinaa ilayhi ilaa saaxibihi qofkii maalkaas iska lahaa ayuu u celinayaa oo maal ow naxwa wax la mid aho min ikhtisaasaat min ikhtisaasaati muxtarami qof muxtarama wuxuu iska leeyahuu qaatay waa inuu u celiyo sidaas uga beri noqon karaa hadduu markuu u celiyo asagii oo uu u tago yidhaa maalkaasaan kaa dhaca hadda ka hor waa kaa isbaaraysta waa kaa khiyaanay waa kaa xaday siduu uga qaatay hadduu u sheego oo hadda asaga u soo daayo waa xaq uu iska leeyahay laakiin asaga si kale dembigaas loogu dhaafi maa waa inuu qofkan xaq maalkiisii u celiyo u ogolaado ama uu qofkii u cafiyo wa in kaana hadduu yahay dembigu xadda qadfin qadaf xadkiis iyo wa naxwahu wixii lamid ah naxnan kalqatli oo kale walqaci oo kale kalqatli walqaci waxa la midka waxa weyan waa inuu qof muslima dilay oo kale ama uu qof muslima xibin ka gooyo ama dhaawac u geystay hadduu dembiga uu galay uu yahay qof muslima dembi uu ka galay uu yahay qofuu qadfay oo waa qadfi macnaheeda zaanigaa tahay uu yidhi weye zinuu ku tilmaamay waana dunuubta waaweyn oo kabaa'irta ay ka mid tahay amase qof muslima wanaxwahuna waxaan nidhi wanaxwa wax lamida oo min qatlin ow qacin qof muslimuhu dilay ama qof muslimuhu dhaawacay maxaa laga rabaa makanahu waa inuu makaniyaa makanahu haada hore waxaad u celina saaxibulxaq makanahu xaqa qofka iska laha ayuu makaninaa minhu min istiifaa'i alxaddi xadka oofsashadiisii haddii uu qadfay waa inuu u tago yidhahda waa kuu qadfay waxa weeyaan siddeetankaagii jeedal igu dhifso hadduu ku dhifsado hadduu cafiyo labadaba waa iskugu mid asagu waa yeeli karaa hadduu qof muslima dilay dadkii dhaxalkiisa lahaa oo xaq u lahaa ayuu isku dhiibi markaasuu leeyahay qofkaasaan inka dilay ood lahaydeen dhiigiisa ama ii disha ama diyo iga qaata ama icafiya khiyaar idinkaa leh ayagu saddexdaas midda yeelaan isaga way u ansaxaysaa markaas ama waa dhaawacay wuxuu leeyahay dhaawacaas aniga kugu dhiftay waa kana ama igu dhufso intii oo kale haddii wax la qisaaso kara uu yahay ama dhiiggii iga qaado ama ii cafi waa inuu saas iskugu soo dhiibo saas waa inuu iskugu soo dhiibo wuxuu yidhi wain kaana dembigu hadduu yahay xadda qadfin qadaf xadkiis iyo wanaxwa wax lamid ah min qatlin ow qadcin oo kalea makanahu qofkii iska lahaayuu makanina minhu min istiifaaihi oofsashadiisa aw dalaba ama wuxuu ka dalbanaa cafwa inuu cafiyo wuxuu kaloo dhihi kara walaalo ii cafi dembigaasaan kaa galay marka labadaba u bannaan tahay wain kaanad hadday tahay macsidu kiibatan xan hadday tahay istaxallahu waa ka xalaal dalbaa minhaa xantii qof muslima oo uu xantay hadday tahay waxaa la rabaa inta u yimaado inuu yidhaahdo iska kay cafi waa aan ku xantay saas iyo saasaana ku yidhi waa ku xantay kaliya xataa ma ku filna waa inuu sheego u yidhahdo sidaas iyo sidaasaan ku idhi markaasu cafinaa culimmada gobolkood waxay yidhaahdaan laba goorba hadduu sidiisa u tooba keenuusan qofkii cafi dhihin waxaa dhici karta in loo dhaafo midda koobaad waxay tahay qofkii hadduu is yidhaahdo haddaad u sheegto waxaa dhici karta in dhib ka weynu ka dhasho uu ku dilaba markaasoo kaleeto waxa weeye waa inuu ilaahayna u toobad keeno saddexdii shardi oo kale la yimaado qofkan uu xantayna uusan u tegin uu isagana ilaahay dembidhaaf u weydiiyo u duceeyo meelihii uu ku xama jirayna ku ammaano taas waa mar uusan u tegaynin marka labaad waxa weeyaan haddaanba loo sheegin inaad xamatayba waad xamatay laakiin isagii ma gaadhin adigana waa ogtahay ilaahayna wuu ogya malaa'igtiina waa kaa qortay markaasoo kaleeta waxay leeyiin culummadu hadduu ilaahay u dembidhaaf weydiisto hadduu ilaahay dembidhaaf weydiisto qofkaasna waxa weye inuu u duceeyo maadaamaysan hore u gaarin icafi inuu yidhaahda waxba shardi markaasna maahan saasay yihahdaan culummadu wa in kaanad qiibatan xan hadday tahayna istaxallahu waa ka xalaal dalba minhaa qiibadii wayajibu waxaa waajibaya an yatuuba qofku inuu ka toobad keeno min jamiici dunuubi dembiyaalka dhammaantood ahlu sunnaha agtooda dembiyaalka dhammaantood inuu ka toobad keenaan qofka waajibay ku tahay nuucu raba dembigu ha ahaado afartii aan qaybadoon soo sheegnay fa intaaba hadduu toobad keeno qofku min bacdihaa dunuubta gobolkeed saxa toobatu towbadiisu waa ansaxay cinda ahlilxaqi ahlulxaqa agtooda min daalika dembi dembigaas uu ka toobad keenay ka ansixin wa baqiya waxaana ku haraya calayhi korkiisa albaaqi intii kale qofkan dunuub badanuu lahaa dhinac waxaa dhacda inuu indhaha taagi jiray oo meelaha ka xaaraamta ku fiiri jiray dhinac kale uu jaadka cuni jiray dhinac kale sigaarka uu cuni jiray dhinac kale dadka uu xama jiray dhinac kale uu been sheegi jiray dhinac kale uu dadka bilqaysan jiray waxa weyn dunuub dhowruhu isla lahaa dunuubtii gabaluu ka toobad keenay waxa weyn isbaaradii waa iska daayey ama sigaarkii jaadkii mid iska daayey ama labadiiba iska daayey dembigaas uu ka toobad keenay toobadiisu waa ansaxayda dembigaas waa laga joojina waa laga tiraa dunuubta kaleeto uu weli sii wadana waa u sugnaanayda macaasidaas waa loo qoraa marka qofka hadduu dunuubta gabal ka toobad keeno toobadu qaybtaas waa ansaxee fa intaaba hadduu ka toobad keeno min bacdiha dunuubta gobolkeed saxa towbatu toobadiisu waa ansixin cinda ahlilxaqi dadka ahlu sunnada agtooda min daalika dembi dembigaasay ka ansaxaydaa uu ka toobad keenay wa baqiya calayhi korkiisa waxaa ku haraya albaaqi intaa hartay waqad tadaaharad waxay iskugu kaalmayday isku gacan siiday dalaa'ilu lkitaabi kitaabka adiladiisa wa sunnati sunnada adiladeeda wa ijmaacu lummati iyo ummadda ijmaaceeda calaa wujuubi towbati towbadda waajibnimadeeda kitaabka alleh sunnada nabiga ijmaaca kulli waxay tusayan toobaddu inay waajib tahay qaala allahu ilaahay wuxuu yidhi tacaalaa sarreeyey wa tuubuu laabta ilallaahi ilaahay u laabta jamiican xaala aad dhan tihiin marka wa tuubuu waa amar amarkuna wujuub ayuu keenaa dadkoo dhan inay toobad keenaana ilaahay amray waa waajib dadkoo dhan inay toobad keenaan dunuubta dhammaanteedna ay ka toobad keenaan wa tuubuu laabta ilallaahi ilaahay u laabta jamiican xaala aad dhan tihiin ayuha almu'minuuna mu'miniintow ayuha almu'minuun mu'miniintaano lacallakum waxaa xaqiiqaha haddaad toobad keentaan tuflixuuna inaad liibaanaydaan ilaahay marka wuxuu caddaynaa kow horta wuuna amray inaan toobadkeenno waa waajib weeye tan labaadna ilaahay wuxuu noo caddaynaa toobadkeenka in lagu liibaano aayaddan waxay khatin u aheed oo lagu soo khatimay labadii aayadood oo ka hadlaayey in ragga mu'miniintahu indhahooda ay laabaan oo aysan gabdhaha ajnabiga kaa fiirin farjigooda iyo cawradoodana ay xifdiyaan oo cawradoodana ay ka xifdiyaan inay muuqato dad arko zinana ay iska xifdiyaan taas ayaa ilaahay ku amray gabdhaha mu'minaadkaana sidoo kale alla amray inay indhahooda ilaabaan oo aysan fiirin ragga ajnabiga kaa cawradooda iyo farjiyaalkoodana ay ka xifdiyaan cawradoodu inay muuqatana ay ka xifdiyaan zinana ay iska xifdiyaan marka markii aayadahaas laga soo hadlay kadib baa ilahay yidhi war toobad keena oo qofkii hadda ka hor indhihiisa xaaraan ku fiiriyey ama cawradiisu ay badnaatay ama gabadha hadda ka hor xijaab qaada jirin toobadkeen rasmiya ha la yimaadeen ama dadkii zinada ku dhacay toobadkeena ha la yimaadeen dhammaan dadkii alla caasiyey shirkigii dhiiggii muslimka khiyaanadii maalkii la bilaqaystay wixii oo dhan ilaahay ha looga toobad keeno liibaanta adduuniya liibaanta aakhirana taasay ku jirtaa weeye oo qofku ku liibaani karaa wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi istaqfiruu dembi dhaaf weydiista rabbakum rabbigiin waxa weeyaan istaqfiruu rabbakum min adunuubi asaabiqa dunuubtii hormartay oo hadda ka hor aad samaydeen ilaahay dembi dhaaf ka weydiista uma tuubuu markaas kadibna usoo laabta ilayhi alle fii maa tastaqbiluunahu waxa hadda kadib aad soo qaabilaydaanoo hadda kadibna ilaahay mar walba usoo laabta hadda ka hor wixii idinka dhacayna ilaahay dembidhaaf ka weydiista ha ilaahay dembidhaaf ka weydiista marka istakfiruudana waa dunuubtii horeo tagtay tuubuudana waa dunuubta hadda kadib kaa dhici doonta labaduba waa amar marka wajuubay tusayaan in toobadkeenku waajib yahay ilahay dembidhaaf in la weydiisto ilahay hanoo dembi dhaafo wa qaala tacaala ilah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow tuubu usoo laabta ilallaahi alle towbatan laabasho toobadaasoo nasuuxa nasteexayn badan tooba nasteexayn badan ilaahay usoo laabta tooba nasuuxa waxay yidhahdeen culummadu waa toobadda saddex shardi leh saddex arrimood waa inay koobtaa waxa ugu horeeya tacmiimu jamiici dunuubi wastiqraaqihaa tacmiimu jamiici dunuubi wastiqraaquhaa inuu inay caminto toobaddu dunuubta dhammaanteed oo dunuubtoo dhan qofka uu ilaahay uga toobad keeno asagoon kala reebin oo dembina waa iskaga sugnaana midna waa ka toobadkeena waa inuusan dhihin taas waaba laysku haysta ilaa inay ansaxaydo inkastoo sida raajixay tahay inay ansaxaydo laakiin khilaafaaba ku jira waa inuu qofku markuu dhammaan dunuubta ka toobad keeno shardiga labaadna waxa weeye ijmaacu alcasmi waasidqi bikulliyatihi calayha bixayu laa yabqaa cindahu taradud waxaa la rabaa inuu go-aan rasmiya oo asaga dham uu isdhiibo oo uu dhammaantiis ilaahay isku dhiibo ka run sheego oon agtiisa wax taraduda iyo dembi hebel aad ku hartid midna aysan ku jirin oo dhammaantiis ilaahay uu isku soo wada dhiibo usan lugkeenad ku ahayn shardiga saddexaadna waxay yidhahdeen culummadu takhliisuhaa min shawaa'ib shirki alqaadixati fii ikhlaasihaa waa inuu ka barax tiro toobadiisa shirki iyo shariig yeelid oo dhaawacayda ikhlaaskiisa macnaha waa inuusan toobadkeenkaan dan kale kalahayn hebel aad dhaqaale uga heshid iyo heblaay iyo hebel ha ku jeclaadeen iyo waxa weeyaan dadkaas dembigay kugu naceen ha ku jeclaadeen iyo midna waa inaysan meesha oolin ee ujeeddadu ay tahay alle raalliha kaa noqdo markaasaa la dhihi karaa toobaddaas waa toobata nasuuxa dunuubtii o dhan uu ka toobad keenay go-aan rasmiho naftiisii o dhan oo alle isku dhiibay waxa weeyaan ilaahay dartiisana ka tahay banu aadam dan ugama rabo toobaddaasa la yidhaha toobata nasuuxa wa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi samictu rasuul allahi rasuulka ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaala uu leeyahay wallaahi ilaahan ku dhaartay innii aniga la astakfirullaha ilaahay baan dembidhaaf weydiistaa wa atuubu ilayhi waana u soo laabtaa filyowmi maalintii akara wax ka badan min sabciina marna toddobaatan mar nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalama wuxuu leeyahay wallaahi ilaahay baan ku dhaaranaa maalinkii waxaan ilaahay dembidhaaf weydahon ilahay usoo laabtaa wax toddobaatan goor ka badan rawaahu lbukhaari ayaa wariyey waxaad moogsoontahay nabiga dembigiisa hore waa la dhaafay kiisii dambe waa la dhaafay toddobaatan goor ka badanuuna maalinka ilahay u toobadkeenaa marka famaa baalunaa maxaa yahay xaalkeenna marka annaga oon dembigeennii hore in la dhaafay naloo sheegin oon kaanaga dambe in la dhaafay aan naloo sheegin waxa weeyaan sababta maalintii aanaan toddobaatan goor ka badan u toobadkeenayn waa qusuur marka iyo gaabin iyo jaahilnimo nafteenna ku sugan qof kastoo naga mida marka waa inuu ilaahay maalinkii u toobadkeena wax ka badan toddobaatan goor waana boqol goor inuu toobadkeena sida xadiiska soo socota aqari ibnu yasaar wa can ilaqari ibni yasaar waxaa laga wariyay almusani radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi aqari ibnu yasaar almusani qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa ayuha annaasu dadow tuubuu soo toobadkeenoo soo laabta tuubuu laabta ilallaahi ilaahay u laabta wastakfiruuhu ilaahay ka dembidhaaf weydiista wastakfiruuhu ilaahay dembidhaaf weydiista fa innii aniga atuubu waan toobadkeenaa filyowmi maalintii mi'ata maratin boqol mar boqol mar ayaan toobad keenaa rawaahu muslimaana xadiiskan wariyey marka xadiiskaanuna sidii qur-aanka oo kale ayuu amar toobadiiyuu rasuulku amrayaa oo rasuulku wuxuu leeyahy tuubuu toobadkeena usoo laabta ilallaahi alle wastakfiruuhu dembidhaaf weydiista waa laba amar labadaas amar marka mid kasta wuxuu tusaya wujuub marka toobadkeenka waajib weeye ilaahay loo soo laabtaa waa waajib wuxuu ku caddeeyey xadiiskaanu xadiiskii horeto cadadkii uu idlaaqay oo toddobaatan goor ka badan intii uu ahaayu sheego maalintii boqol goor inuu dembidhaaf ilahay weydiisan jiray nabigeena suuban sala allahu caleyhi wasalam saxaabadu waxay idhahdeen hal fadhi asagoo fadhiya nabigu ayaan u tiri jirnay boqol goor asagoo leh ikfir lii watub calaya innaka anta tawaabu raxiim rabbi ikfir lii allow ii dembi dhaaf watub calaya allow iga toobad aqbal innaka anta tawaabu raxiim ilaahayow mid toobad aqbal badanaad tahay oo naxariis badan marka qofku inuu ku celceliyo rabbi ikfir lii watub calaya innaka anta tawaabu raxiim inuu ku celceliyo boqol goor uu yidhahdo astaqfirullaha allow dembidhaafaan ku weydiisanaa astaqfirullaha wa atuubu ilayh ilaahu dembidhaafaan ku weydiisana waa kuu soo laabana maalinka ugu yaraan boqol goor inuu yidhahda waa muhiim qofkana toobadkeenka uu toobadkeena laba faa'iido ayaa usoo xasilayda faa'iidada ugu horayda waxay tahay imtihaalu amri illaahi wa rasuulihi alle iyo rasuulkiisaa amray toobadkeenka saan qur-aanka iyo sunnada labadiiba aragno marka qof ilaahay amarkiisii qaatay ayuu noqonaya qofka maalin walba ilaahay u toobadkeena usoo laabta hadda fartoomidda oo amarka alle iyo rasuulka la qaatana khayr oo dhan ayaa ku sugan adduunka liibaantiisa iyo aakhira liibaantiisuna taas bay ku xidhan tahay faa'iidada labaad waa aliqtidaa'u birasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam qofka maalin walba toobad keena oo ilaahay u soo laabta nabi maxamed uu ku dayday ku dayashada nabi maxamedna waa waxa aakhiro lagu badbaado adduunkana lagu cisoobo wa can abi xamsata waxaa laga wariyay anis ibni maalikin alansaariyi khaadimi rasuulilahi rasuulka ilaahay adeegihiisa ahaa radia allahu canhu ilaahay raadiha ka noqde anis ibni maalik kunyadiisaa la yidhahdaa abi xamza magaciisa waa anis ibni maalik ibnu natri alansaari alkhasraji almadani marka hore reer madiinuha kadibna uma albasri kadibna reer basru noqday khaadimkii rasuulka weeye sala allahu caleyh wasalam nagaadi iyo safarba u khidmay jiray magaalada madiine markuu rasuulku soo galay sala allahu caleyhi wasalama wuxuu jiray toban sano toban sanana nabigu u khidmaynayo markii nabigu dhimanaya labaatankaasuu jiray nabiga la jirkiisa ilaa sideed duulaan ayuu kala qayb galay siddeed duulaan ayuu kala qayb galay mugtiriintu ka mid yahay oo toddobada saxaabiye ugu axaadiista badan saxaabada ayuu ka mid yahay oo laba kun iyo laba boqoloo xadiis ka badan ayuu nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida nabiga u soo galay hooyadiis umu sulaym binti milxaan ayuu usoo galay markuu usoo galay timir iyo subag ayay u keentay nabigu wuxuu yidhi timirtana weelkeedii ku celiyey subagana weelkiisii ku celiya waa soomanahay markaasuu inta istaaguu masaajidka gurigii ay deganaayeen umu sulaym ayuu dhinac ka miduhu istaagay oo uu ku tukaday salaad sunnaa aaday u jeclaayeen saxaabada nabiga gurigooda inta yimaado inuu salaad sunna ugu tukado meeshaasayna barakaysan jireen oo ku tukan jireen markaasay ku tiri rasuulka allah wiilka iigu ducee aanasa nabiga adduun iyo aakhiraba waa ugu duceeyey wuxuu alla uga baryay maal fara badan inuu siiyo carruur fara badan uu siiyo ilaahayna uu u barakeeyo cimrigiisa oo cimriga alla u dheereeyo jannana alla siiyo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala wuu u barakeeyey boqol iyo labaatan carruurah oo carruurtiisii iyo kuway dhaleenhu indhihiisa ku arkay weliba ay ka mid yihiin siddeetan uu asagu toos u dhalay oo siddeetankaasu ay yihiin toddobaatan iyo siddeed wiil iyo laba gabdhood aad cimrigiisuna wuu dheeraaday cimri aad u dheer ayaa ilaahay siiyey magaalada basra ayuu ku dhintay magaalada basre ayuu ku dhintay hijriyadu markay ahayd sagaashan iyo saddex waa aakhiru man maata bihaa min asaxaaba qofkii ugu dambeeyey oo saxaabada ka mida oo ku dhinta magaalada basraana isagu ahaa saxaabada qofkii ugu dambeeyey oo dhinta waa abu tufayl laakiin magaalada basre qof ku dhinta waxaa ugu dambeeyey anas ibnu malik wuxuu ku dhintay saddex iyo sagaashankii markay hijriyadu ahayd isagoo boqol sano dhaafay halkaas ayuu ku dhintay wacan abi xamsata ayaa laga wariy anas ibni malik radia allaahu canhu alansaariyi dheh khaadimi rasuulilahi rasuulka ilahi adeegiisa ahaa radia allaahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lallaahu alleh ayaa afraxu farxad badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadiisa ilaahay baa ku farxad badan oo ku farxi og weeye addoonkiisa toobadiisa allah ku farxad badan oo ku farxi og weeye lallaahu alle ayaa afraxu farxad badan bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadiisa uu ku farxo min axadikum qof inin ka mida alla waa uga farxad badan yahay qofkaasoo saqada helay saqada asalkeedu waa dhacay weeye marka shay aadan awal ku talagalsanayn markaad heshaa laydha waa ka dul dhacay marka qofkaasoo saqada helay calaa baciirihi daabadiisii baciirka neefka hashana waa la yidhahdaa ratigana waa la yidhahda marka waa neef geela oo la rarto baciirka calaa baciirihi neefkiisii geel qof helay walxaal qad adallahu uu ku lumiyey fii ardi falaatin dhul bahgooya qof waxa weeyaan neef geela saad ku watay oo meel bahgooyaha wax jooga iyo wax degan iyo wax ku nool aan la arag uu uga lumay oo markii dambe haddana si fudud ku helay farxadda uu farxo ka badan ah ilaahay ku farxaa addoonka tooba keena farxadda marka sidaasa waa sifa min sifaat illaahi ilaahay sifaadda uu iska leeyahay ka mid tahay inuu farxo yafrax wayaqdaf wayuxibu wayakrah alla waa farxaa waa caroodaa wuu jeclaadaa alleh waxna waa nibcaadaa waana sifaad kulligeed sunnada iyo kitaabka ku kala sugan marka qofka muuminka waxaa laga rabaa nabigu siduu yidhi alla waa farxaa inuu u yidhaahdo alla waa farxaa sidaasaan waana dariiqa saxaabada taabiciyaalka ahlu sunna waljamaaca ahlulxadiidka firqa naajiyada dariiqa caqiidadeeda weeye waxaa khilaafsan sidaas ahlubidaca oo ay ka mid yihiin ashaacirada maaturidiyada jahmiyada oo diida ilaahay sifadaas nabigu u sheegoo farxadda inaysan u sugin inay u sugaan ayay diidayaan way diidaan sifadaas ilaahay oo uu iska leeyahay oo nabigu u sugay oo nabigu u sugay way diidaan sidaas daraaddeeda shaarixan oo iskale waxa weeyaan daliilufaalixiinka oo wadaadkan ashcariga ah waxa weeyaan wuu diidaa farxaddaas in ilaahay lagu sifeeyo subxaanahu wa tacaala sidaas darteeda waxa weeyaan waa inuu awilo oo wuxuu ku awilaa raadi ahaansho wuxuu yidhaahdaa walmuraadu minhu hunaa haayatuhu min alridaa raalli ahaanshaha meesha ugu dambayday ayaa loola jeedaa mana ahan raalli ahaansho raalli ahaanshu waa sifo kaloo alla leeyaho meelo kale ku taalla laakiin halkan farxadaa nabigu ku sheegay sala allahu calayh wasalam hadhowna raadi ahaansho marka ilahay lagu tilmaamana waa diida ashaaciradu oo wax kale ku fasiray marka waana arrintaas waa arrin aad u khatar ah muttafaqun caleyh wa fii riwaayati lmuslim waxaa ku sugnaa mideeda kale sifada markaad alla u sugaydo waa inaad tiradaa sifo ilaahay u laa'iqa weeye oo asagu iska leeyahay tii addoommadana ma shabahdo maxaa ile qur-aanka labadaba tusay ilahay wuxuu leey laysa ka milii shayun ilaahay wax lamida ma leh halkaas waxay nooga caddaatay ilaahay daatadiisa sifaadiisa afcaashiisa wax shabaha inaysan jirin waxaa la daba dhigay wahuwa samiicu lbasiir ilaahay samci iyo basarna waa leeyahy sifaadaas waa leeyahy oo marka lagu leeyahay ilahay addoommada la mid ma ahan kama dhalanayso in sifaaddiisa la diido sifaaduu leeyahay aan midda addoommada shabihin una ekayn aan una ekayn ayuu ilaahay iska leeyahay subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa marka la rabaa wa fii riwaayatin limuslimiin waxaa ku sugnaa lallaahu alleh ayaa ashaddu adayg badan faraxan xagga farxadda bitowbati cabdihi addoonkiisa toobadiisa uu ku farxo xiina waqtiga addoonku yatuubu uu toobad keeno xiina waqtiga yatuubu uu toobad keeno addoonku ilaahay u soo laabto min axadikum qof inin ka mid a ayuu ilaahay ka farxad badan yahay qofkaasoo kaana ku sugnaa calaa raaxilati daabadiisa biardin dhulna kula sugnaa dhulkaas biardi falaatin waa laisku idaafaynaa dhul bahgooyaana kula sugnaa qof dhul bahgooyaa daabadiisa la joogay ayuu ilaahay uga farxad badan yahay oo daabadiisii waxa weeyaan fanfalatad ay uga ay ka fakatay minhu xaggiisa daabaduu watay saadkiisa u saarnaa way ka fakatay fanfalatad minhu way ka fakatay dhul weliba bahgooyahu wax degan aan la arag wa calayhaa daabadda korkeedana waxaa ahaaday dacaamuhu cuntadiisii iyo wa sharaabuhu cabitaankiisii cabitaankiisii iyo sharaabkiisii ayaa korkiis u saarnaa meesha wax kaloo jooga male faayista marka waa ka quustay minha daabadii waa raadiyey waa ka quustay wax banu aadana oo uu nolol ka raadsadaana ma jiraan fa ataa wuxuu yimid shajaratan geed fadajaca fii dilha uu iska seexday geeriyuu ku suganaa nolol waa ka quustay qad ayisa xaaluu ka quustay min raaxilati daabadiisii fa baynamaa waqti huwa qofkii kadalika sidaas ku sugan yahay id isla markaasba huwa qofkii bihaa ay waajidun waa mid helay bihaa daabadii qaa'imatan xaalay tahay mid taagan cindahu agtiisa isagoo saas hayo quusoo geed hoos jiifuu indhaha kala qaaday daabadii hor kor taagan uu arkay farxadda uu ku farxaya ilaahay keliyaha marka garan kara taasoo kale fa baynamaa waqti huwa qofkii kadalika sidaas uu ku sugan yahay id qof id waqtigaas huwa qofkii waajidun waa helo bihaa daabadii qaa'imatan xaalay tahay mid taagan cindahu agtiisa fa akhada wuxuu qabtay bikhidaamiha hogaankeeda uma qaala wuxuu yidhi min shiddati alfaraxi farxadda adaygeeda inta farxaddii ka badantay uu yidhi allaahumma allow anta adiga cabdi addoonkaygaa tahay wa ana anigana rabbuka rabbigaagaan ahay akhda'a qofkaas waa gafay min shiddati alfarxi farxadda adaygeeda daraaddeedu la gafay marka waxa weye wuxuu rabay inuu yidhahdo ilaahayow adaa rabbigayga ana addoonkaagiiaan ahay adaa isiiyey markaasuu farxaddii uu kelmaddii la gafay sidaasoo kale kelmadda ahoo qofka hadduu ku hadlo kelmad kufri ah ama dembi ah isagoon ku talagelin qofku hadduu ku hadlo kelmad kufri ah hadduu ku hadlo qofku ama dembi ah asagoon ku talagelin oo carabka ay uga dhacday wax dembiya looga qaba maa hadda kelmaddana waa kufri rabbiyow addoonkaygiyaa tahay waa kufri laakiin uma qasdin waa uu gafay carabka uga dhacay saas darteeda nabigu ma dhihin faqad kafara waa gaaloobay ma dhihino wuxuu yidhi akhda'a waa gafay min shiddati alfaraxi farxadda adaygeediiyuu la gafay waana sida qur-aanka iyo sunnadu labaduba caddeeyeen qofka kelmad uusan u qasdin oo kufri ah ama dembi ah waxay rabtaa ahaatee mukhaalafo ah haddii uu ku hadlo ilaahay agtiisa wax dembiya looga qori maa qur-aanka kariimka waxaa la yidhi rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina ow akhda'na mu'miniinta waxay dhahdaan rabbi ow ha noo qaban haddaan gafno amaan halmaanno ilaahay weynaana waa ka yeelo xadiis saxi muslimka nabigeena suuban wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam alla wuxuu yidhi nacam ha iyeh waa idinka yeelay waxa weye idin qabamaa wixii aad gaf ku samaydaan oo carabku idinkaga dhaco ama ficil ahaan idinkaga dhaca idinkoon ku talagelin laa yu'aahidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum dhaarta carabka iskaga dhacdhacayda ilahay idin qaban maayo walaakin maa caqadat bihi quluubukum laa yuahidukum lahu bilaqwi fii aymaanikum walakin yuahidukum bimaa kasabat bihi quluubukum bimaa kasabat bihi quluubukum alla wuxuu idin qabanaa wixii quluubtiinnu ay shaqaysato qalbiga ka soo ga'a oo qalbiga laga gunto laa yuaaidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum walakin yuaaidukum bimaa kasabat quluubukum weeye marka waa sidaas waxa marka khada'aas ayaa maanicahu ka manciyey wa can abi muusa waxaa laga wariya alashcariy abi muusa waa kunyadiisa magaciisa waxa la haha cabdillaahi bni qays alashcariy cabdillaahi bni qays alashcariy radia allahu canhu tarjamadiisa waa noo soo hormartay can nabiy nabigu ka wariyey sala allahu caleyh wasalam qaala wuxuu yidhi nabigeenna ina allaha alla tacaalaa sarreeyey yabsudu waa fidiyaa yaddahu gacantiisa bileyli habeenkii liyatuuba si uu u toobadkeeno musii'u nahaari maalinka qofkii gafay wayabsudu alla waa fidiyaa yaddahu gacantiisa binnahaari maalinkiiyuu fidiyaa liyatuuba si uu u toobadkeeno musii'u leyla habeenkii qofkii xumaanta sameeyey xataa tadluca shamsu ilaa qoraxdu ka soo dhalanaydo min maqribaha meeshay u dhacdo rawaahu muslima xadiiska wariyey xadiiskaana nabigeena wuxuu noo sheegay sala allahu caleyh wasalam ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa habeen iyo maalin inuu u fidinayo gacantiisa addoommadiisa mudnibiinta ahe dembaabay oo qofkii habeen iyo maalin saacad alla saacaddu toobad keeno ilaahay uu ka toobad aqbalayo haddii aan la gaarin waqtiga toobaddu ay dhammaato waqtiga toobaddu ay dhammaato haddii aan la gaarin in allah alla tacaalaa sarreeyey yabsudu waa fidiyaa yaddahu gacantiisa bileyli habeenkiiyuu fidiyaa liyatuuba si uu u toobadkeeno musii'u nahaari maalintii qof xumaan sameeyey wayabsudu alla waa fidiyaa yaddahu gacantiisa bilnahaari maalinkii liyatuuba si uu toobadkeeno musii'u leyli habeenkii qofka xumaan sameeyey marka halkaasna waxaa nooga caddaaday ilaahay sifatul yad inuu leeyahay sife la yidhahdaa yad oo gacan la yidhaahdo taas ayaa halkaasna nooga caddaatay qur-aankana wax badana alla ku celceliyey ilaahay weyne subxaana wa tacaala markuu ibliis la hadlayay oo ibliis sujuuddii uu diiday nebi aadan uu ilaahay yidhi u sujuud ilaahay wuxuu ku yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya ibliis maxaa kuu diiday inaad u sujuuddo axadka aan ku abuuray labadayda gacmood saasa alla yidhi qur-aanka kariimka marka yahuuddu tidhi yadullaahi maqluula ilaahay gacantiisu waa mid xidhan oo alla waa bakiil qullad aydihim walucinuu bimaa qaaluu bal yadaahu mabsuudataani ilaahay labadiisa gacmood waa fidsan yihiinoo deeq iyo waxbixin ayay la fidsan yihiin marka ilaahay qur-aankiisa sidaasu ugu sheegtay inuu laba gacmood leeyahay sunnada nabiguna sidaas ayay u caddayday xadiis saxiixa nabiga ka sugan wakiltaa yadayhi yamiinun labadiisa gacmood bidix ma leh waa wada midig saasaa nabigeennu yidhi sala allahu caleyh wasalam mar haddii ilaahay weyna uu sheegtay inuu laba gacmood leeyahay nabigeenna suubanna uu u sheegay sala allahu calayhi wasalam qofkii muuminoho ilaah iyo qiyaamo rumaysan waa inuu u sugo yidhahdo alle laba gacmooduu leeyahay haddana waxaa kaloo waajib ah inuu ogolaado oo qofkaasu caqiideeyo qalbigiisa ku gunto labadaas yadoodoo ilaahay sheegtay nabiguna u sheegay inay yihiin laba sifo alla iska leeyahay oon makhluuqa aan shabihin gacmahooda sidaasaa waajib ku ah maxaa yeelay laysa ka milihi shayun ilaahay wax la mida iyo wax shabaha ma jiraan xagga daatadiisa iyo sifaadiisa wa huwa asamiicu albasiir ilaahayna waa leeyahay samac iyo basaro sifaadan samciga iyo basir la yidhahdo ilaahay waa uu leeyahay marka ilaahay yad waa leeyahay waana mid asaga u gooni ah oo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala uu la gooni noqday sifadaas laakiin midii makhluuqa mid shabahda ma ahan sidaas weeyaan laakiin way diidaan arrintaas dadkaan ahlu sunnaha ahayn caqiidadaas aan sheegna waa caqiidada ahlu sunnaha laakiin ashaacirada iyo maaturidiyada iyo jahmiyada waxaasoo dhan waa diidaan way awilaan ashaaciradu hadda waxa weeyaan ashcarigan oo sharxay kitaabka riyaadsaalixiinka oo waxa weeyaan daliilufaalixiinka iska leh wuxuu leeyahay waxaa loola jeedaa waxa weeyaan yaddan wuxuu leeyahy cibaaratun can idalab ilaahay wuxuu ka dalbaa toobadkeen cibaaratun can idalab sida ashaacirada ugu yiqiin yadda badanaa waxay ku fasiraan qudra marna waxay ku fasiraan nicma kanu wuxuu haddana halkan ku fasiray waa cibaaratun can idalab marka waxa weyn waxaasna waxay tusaydaa wixii wax alla iyo rasuul laga soo gaaray maadaama aysan ahayn hadba sida caqliga ula qurxoonaata ayay la aadayaan waxaana ka fiican sidii alla yidhi rasuulkuna yidhi in lagu gaabsado oo la yidhaha alle laba gacmooduu leeyahay waana laba sifo asaga u laa'iq ah makhluuqana ilaahay ma shabaho kayfiyadoodana annagu iyo qaabkoodana ma naqaan sidaas weyn sida ahlu sunnuhu yidhaahdaan xataa tatluca shamsu qoraxdu intay ka soo baxayda ilaahay toobadda aqbala min maqriba meesha u dhacda rawaahu muslimaa wariyey toobadaas waxay furanto alla aqbalaa intii qoraxdu ay ka soo baxaydo meesha ay u dhacdo qoraxdan habeen walba waxa weeyaan maalintii markay korkeenna marto hoos markay marayda habeenkii oo saqda dhexe ay tahay ilaahay u sujuuddaa siduu xadiidkii cabdulaahi ibnu cabaas uu tusayo saxiixa ahaa marka markay sujuuddo ilaahayay weydiisataa barri inay soo baxdo ilaahay markaas u fasaxa u yidhaha soo bax marka dambe waxaa la gaara ilaahay inuu yidhaahdo may meeshaad ka soo bixi jirtay laguma ogolee raadkaagu ku laabo meesha aad u dhacday ka soo bax marka subaxdii say u sugaayeen dadku xagga xabad inay qoraxdii ka timaado meeshay u dhacday ka imaanayda wakhtigaas marka la gaaro dadkoo dhan ayaa toobaddu ka dhammaatay waa wakhti ummadoo dhan toobaddu ay ka dhammaato wax toobada la aqbalay qur-aanka ilahi wuxuu ku sheegay qofkii gaal ahaa markaas oo ilaahay rumeeya laga aqbali maa qofkii muumin caasi ahayoo ilaahay u soo laabto macaasida ka toobadkeenana laga aqbali maa siduu ilahay yidhi hal yanduruuna ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu ow ya'tiya rabbuka ow ya'tiya bacdu aayaati rabbik dadku miyay sugayeen in malaa'igu timaad ama rabbi u yimaado ama aayadaha ilahay gobol ka midu u yimaadaan aayadaha ilahay gobol ka mida markaasu alla yidhi yowma ya'tii bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu ow kasabad fii iimaaniha khayra maalinka aayadaha rabbi gobol ka midu yimaadaan naf ma anfacayo iimaankeeda aan markaas ka hor ilaahay rumayn qof oo xumaan sameeyeyna oo markaas ka hor muumin ahaana xumaanta inuu ka soo laabto toobad keenaa ma anfacaydo bacdu aayaati rabbikana nabigu wuxuu ku fasiray qoraxda ka soo baxayda meeshii ay u dhacday inay tahay xadiiska saxiixa saasuu nabigu ku fasiray sala allahu calayh wasalam marka taasna waa wakhtiga toobadkeenku u dhammaado wa can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama man taaba qofkii toobadkeena qabla an tadluca shamsu qoraxdu intaysan ka soo bixin min maqribiha meeshay u dhacdo taaba allahu calayhi ilahi waa ka toobad aqbalaa rawahu muslima wariyey qofkii toobadkeenuu leeyahy nabiga sala allahu calayh wasalam intaan qoraxdu ka soo dhicin meesha ay u dhacdo qofkaas alla waa ka toobad aqbalaa marka taas waxay kutusaydaa waqtiga caamka ah ummadoo dhan toobada laga joojinayo waa waqtiga qoraxdu xagga ka soo baxdo wa can abi abi cabdiraxmaan wa can abi cabdiraxmaan waxaa laga wari cabdillaahi bni cumar ibni alkhadaab radia allaahu canhuma ilaahay raadiha ka noqdee can inabiyi nabigu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha alle caza haalib weeye ina allaha alle caza isagaa haaliba wajalla allaana weyne yaqbalu waa aqbalaa towbata alcabdi addoonka toobadiisa alla waa aqbalaa maa lam yuqarqir hadduusan dhuun yeerin hadduusan dhuun yeerinoo dhuun yeeriska soo gaarin ilaahay addoonka toobadiisa waa aqbalaa saasuu yidhi nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiiskan marka wuxuu asna tusayaa waqti qof walba si gooniya toobaddu ay uga dhammaato sifo gooniyahoo qofku hadduu gaaro asaga shakhsiyan toobadda aan laga aqbalayn taasna qur-aankuna saasuu u sheegay oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu yidhi walaysat itawbatu toobaduma sugnaan liladiina yacmaluuna asayi'aat dadka xumanyaalka samaynaa xataa idaa xadara axadahum lmowtu mid ka mida markay mowtka u yimaado qaala wuxuu leeyahay innii aniga tubtu laana haddan ilaahay usoo laabtay dadkaasu toobadkeen ma leh marka qofka marka sakaraatulmowtku hayo oo uu yaqiinsado inuusan noolaanayn hadduu gaal ahayo toobadkeenana laga aqbali maa hadduu muumin caasi ahayo toobadkeenana laga aqbali maa waqtigaas toobadu ma jirto wakhtigaas toobadu ma jirto marka xadiiskuna sidaas caddaynaa wuxuu leeyahay in allaha alle caza isaga qaliba wajalla isaga weyne laa yaqbalu yaqbalu waa aqbalaa towbata alcabdi addoonka toobadiisa maa lam yuqarqib intuusan dhuun yeerin intuusan dhuun yeerin maxaa loola jeedaa maa lam tasil ruuxuhu xulquumahu waa intaan naftiisu soo gaadhin waxa weeyaan hunguriga rawaahu tirmidi ayaa xadiidka wariyey wa qaala wuxuuna yidhi xadiiun xasanu waa xadiis xasan ah sheekh naasirudiin albani saxiixu jaami sahiir xasan asna uga dhigay laakiin saliim ciid hilaali xadiiska waa saxiix ayuu yidhi oo duruqdiisa marka la jamciyo sidaasoo kale imaam nawowi kitaabka sharaxa saxiixu muslimkaa wuxuu ku yidhi xadiidku waa saxiix markaasna duruqda la jamciyo weeye wa can ziri ibni qubaysh waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ziri ibnu qubaysh ataytu waxaanu imid safaan ibni casaal radia allaahu canhu allah raadi ka noqdee as'aluhu xaalo aan weydiinaya can ilmasxi masxaanoo wax ka weydiinaya waxa weye ziri ibnu qubaysh wuxuu yidhi waa soo tegey waxaan u imid safaan ibnu casaal marka ziri ibnu qubaysh waa taabici asagu waa taabici waxa weeye jaahiliyadiina wuu haleelay waa taabici wuxuu ka maqlay xadiis cumar iyo cali iyo kayrkoodba iyo kayrkoodba marka wuxuu u yimid saxaabada waana sidii ay ahayd dhaqankii saxaabada iyo taabiciyaalka waxa weeyaan taabiciyaalku waxay ula soo laaba jireen masaa'ilka saxaabada culummadii saxaabada ayay ula soo laaba jireen oo ay weydii jireen nabiga afcaashiisii iyo aqwaashiisii iyo sunnadiisii ayay weydii jireen sidii saxaabaduba bacdigood bacdiga kale u weydii jiray nabigu markuu la joogana ay nabiga u weydiisan jireen ataytu safaan ibna casal an u imid radia allahu canhu as'aluhu xaalan weydiinaya can ilmasxi masxid cala alkhufayni labada qof korkooda la masaxo labada qof korkooda qofka muslimka labada qof hadduu gashado khufaynka waxay ahaayeen shay ka samaysan maqaar oo lugaha la gashado oo intii in la dhaqo ay waajibka ahaa jirto daboola ilaa labada anqow ayuu daboolaho qarinaa marka qofka isagoo weyse qaba oo weyse dahaaro kaamila ku sugan hadduu gashado sigsaantuna waa la midoo waa ku xugune waxa weeyaan hadhow markuu u baahdo weyso weysadu ka jabto inta kaleu ka weyse qaadan labada qof korkoodana gacantuu quyanu marina gacantuu quyanu marina uma baahna lugaha inuu mayro qofka muqiimka musaafirkahayn afar iyo labaatan saac ayuu saas yeeli karaa markastay weysadu ka jabto waxa weeyaan inta kaleu ka weyse qaadan sigsaanta korkooduu marina gacantuu qoyan ama qofka korkiisa qofka musaafirkaana waxa weeyaan saddex maalmood iyo saddex habeenuu khiyaar u leeyahay saas waa ilaahay fududayntiisa iyo raxmadiisa ummaddan u fududeeyey marka arrintaasu arkay oo muslimiintu samaynayaan xoogaa way la cuslaatay marka si u dawoobo ayuu saxaabigan u yimid qofka haddii xugun sharciga xoogaa naftiisu ka taradudo waxaa la rabaa ahlucilmiga inta u yimaad u yidhaha arrintan iga dawee fa qaala safwaan ibnu casaala ayaa wuxuu yidhi maa jaaa bika maxaa ku keenay yaa ziru ziriyow maxaa ku keenay faqultu waxaan idhi ibtiqaa'a alcilmi cilmi dalbidiisa ay keentay cilmigaan raadinaayey cilmi dalbidiis marka intuusan masaladii uusan toos u weydiisan cilmigan uu dalbaya iyo ficilkan uu ku sugan yahu kusii tarqiibi sii jeclaysiiyey oo fadiilada iyo ajirka ku sugan u sheegay si uu ugu sii safro faqaala wuxuu yidhi safaan ibnu casaal ina almalaa'ikata malaa'igtu tadacu waxay hoos u soo dhigtaa ajnixataha garbaheeda liaalibi cilmi cilmiga qofka raadinaya ridan liajli ridin raadi ahaansho daraaddeed ay hoos ugu soo dhiga garbaha bimaa shay ay raalli ka tahay yatlubuhu uu raadinayo wuxuu yidhi malaa'igta waxa weeyaan qofka daalib cilmiga ahee casharka u socdo meesha uu masalada fadwada soo weydiisanayo u socdo diinka raadinayo inuu wax soo barto qofka u socda ama kitaab u socda ama shiikhuu masale soo weydiis u socdaa malaa'igtu inta usoo dhowaatay garbaheeda hoos uga dhigtaa waxayna saas u yeelanaa raalli ahaansho ay raalli ka tahay wax uu ku sugan yahay sababtoo a dariiqii uu janno ku tegi lahayu qofkaasu ku socdaa siduu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam qofka cilmi dalba waxa weeyaan oo wadaqaad asagoo cilmi ku dalbaya ilaahay dariiqa jannadu u fududeeya sababto ah qofku ilaahay raalli ahaanshadiisa ma gara karo si uu u sameeyo ilaahay wuxuu ka caroodana ma gara karo si uu uga fogaado ilaa cilmiguu ku gara kara ilaa wax kale laguma garto saas darteeda ilaahay qur-aankiisa ku caddeeyey qof ka baqaa ma jiro ilaa qof cilmile maahane ilahay weyna wuxuu leeyahay inamaa yaksha allaha min cibaadati alculamaa ilaahay waxaa ka baqa oo kaliya addoommadiisa culummada cid kale kama baqdo culummada marka la leey waxa weeyaan dadka cilmiga yaqaan iyo dadka ku xihan ee dadka odhan culummo ma wada noqdaan dadka cilmiga le iyo inta ku xihan intaas alla ka baqda sababtoo a alla ka baqiddu waxay tahay inaad samaydo ilaahay wuxuu ku amray imtihaalu alawaamir haddaad jaahiltooda noqon ilaahay wuxuu ku amray iyo sidii loo samaynaayey ma samay kartid alla ka baqidda macnaheeda kale waxa weeyaan ijtinaabu nawaahi wixii alla kaa reebay inaad ka fogaato haddaadan oqon waxyaalihii alla kaa reebay iyo sidii looga fogaa jiray ma same ugama fogaa kartid marka alla ka baqidu kama suurtowdo qof asagu jaahila ahlucilmigiina aan wax weydiinayn alla ka cabsigu wuxuu ka suurtaabaa culummo oo iyagu waxa weeyaan cilmigii la baashiray oo yaqaana iyo dadka culummada ku xidhan ee wax weydiista bis cid kale oo ilaahay ka baqdaa ma jirto allah saas dhahaya subxaana wa tacaala saas darteeda a'immadii salafu saalix imaamu albukhaari iyo shiikhiisa abu caliy almadiini iyo shiikhii imaamu axmed ibnu xambal kulligood waxay dhihi jireen marka dadku iskhilaafoo firaq ay noqdaan firqada naajiyada waa ahlulxadiidka waa culummada culummada weeye waxaa loola jeeda waa culummada iyo dadka ku xidhanoo wax weydiista faqultu waxaan idhi yuu yidhi faqultu waxaan idhi yuu yidhi ziri ibnu qubaysh ayaa dhahaya qad xaka waxaa ku wareegay fii satri laabtayda almasxu masxidda cala alkhufayni labada qof la masaxa bacda alqaa'idi saxaro kadib iyo wal bawli kaadi kadib waxaan naftaydii ku qanci weyday qof waxa weeyaan meeshaan iska sita khufayn ama sigsaan sita waxa weeyaan mas-uuliyu gala waa saxaroona waa kaasha waa soo asajoona intii kaluu ka weysaysana lugihii mayri maaha gacanta qoyanu korka ka marina saasuu ku tukana arrintaasaa naftaydii ku qanci weyday wa kunta adiga safwaanoo waxaa tahay imra'an qof min asxaabi nebiy nabiga asxaabtiisii ka mid ah fa ji'tu waa imid as'aluka xaalan ku weydiisanayo hal samictahu nabiga ma maqashay yadkuru asagoo wax ka sheegaya yadkuru asagoo wax ka sheegaya fii daalika masaxaas shay-an wax yadkuru asagoo ka sheegaya fii daalika masaxaas shay-an wax nabigoo wax ka sheegaya ma maqashay saasuu ku yidhi marka waxay ku dawada ku raadi jireen taabiciyaalku waxa weeyaan nabigii ficilkiisii ama aqwaashiisii in wax looga caddeeyo saasay dawada ka dhiga jireen waana sida dawada muuminku inuu ka dhigta la rabo markau saas yidhi qaala safaan wuxuu yidhi nacam haa nabigoo wax ka sheegayaan arkay waxa weeyaan qofkii inta ama soo xaajo gutay oo saxaro ama kaadiyu ka timid oo kadib inta weyse qaata masaxaya qufaynka nabigoo arrintaas ka hadla waa maqlay qaala safaan wuxuu yidhi nacam haa kaana nabigu wuxuu ahaa ya'murunaa midna amra idaa kunnaa markaan nahay safran kuwa musaafiriin ah dad musaafiriina markii aan nahay ow musaafiriina ama kuwa musaafiriina aan nahay safran ow musaafiriina labadaas ku tin safran marka la yidhaha waa jamcu saafirin musaafiriina waa jamcu musaafir marka waa shaku raawiya labaduba waa laba jamac markaan nahay dad musaafiriin ah wuxuu nabiguna amri jiray anlaa nanzica inaanaan siibin khifaafana qufafyaalka yaga alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda ha iska siibin inuu dhihi jiray ilaa min janaabatin janaaba inaad u siibtaan darteed maahane taasna waxay ku tusaydaa shayga keeni kara in la siibo qufaynka oo aan ansaxayn in la masaxo hadduu yimaado waa maxay waa janaaba qofka hadday ku waajibto janaabada waxaa la mid ah haddii oo waxa weeyaan qubays si kale ugu waajibo haddiiba qubays ku waajibo waxa weeyaan ma dhihi karo inta kalanka qubaysaa lugaha waa masaxa waa waajib inta siibo inuu kulligiis qubaysto lugaha mayro weyse qaato markuu weyse qaado kadib uu gashado laakiin min qaa'idin laakiin laa nansicu inaanaan ka siibin min qaa'idin saxaro wa bawlin kaadi wa nawmin hurdo saddexdaanuna waa saddex nawaaqida wudu nawaaqidul wudu ka mid ah saddexdaba weysaday buriyaan haday kaadi qofka saxara ka timaad haday kaadiyo ka timaad iyo hadduu seexdo waa saddex nawaaqidul wudu ah marka haddii weysadu burto ma siibaydaan qufaynka waa laga soo asajoon wixii asaja u baahan kadibna qofku inta kaleu ka weyse qaadan qufaynka ama sigisaantana gacanta qoyanu korka ka marin hoosna ka marin ma fa qultu waxaan idhi yuu yidhi marka intuu masaladaas markuu ka dawoobay cilmi kaleeto ayuu ka sii dalbaday faqultu waxaan idhi hal samictahu nabiga ma maqashay yadkuru asagoo wax ka sheegaya filha waa jacaylka shay-an shay la jeclaado qofaa wax jecel miihaal qofku daduu jecelya dadkaasna kuma cibaado dhamma kuma camal dhamma arrintaas nabigoo ka hadlaya ma maqashay hal samictahu nabiga ma maqashay yadkuru asagoo wax ka sheegaya filha waa jacaylka shay-an waxba qaala wuxuu yidhi safaan ibnu casaal nacam kunnaa waxaan ahayn maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama fii safarin safar ayaa nabiga kula jirnay fa baynaa waqti naxnu annagu cindahu nabiga agtiisaan ku sugannahay id waqtigaas naadaahu nabiga waxa u dhawaaqay acraabiyun mid reer baadiya bisawtin codu ugu dhawaaqay codkaasoo lahu u sugnaaday jahwaliyun korayn cod dheer ugu dhawaaqay yaa muxamed uu yidhi kor u dhawaaqay waana qalad saas lama rabo fa ajaabahu rasuululahi rasuulka alle wuxuu ugu jawaabay sala allahu calay wasalam naxwan wax lamida min sawti codkiisiiyoo kale haa um uu yidhi qaata jawaabta aad u baahantihin haa um waa ismu ficil amar haa ummu bimacnaa khuduu weeye qaata haa ummu qura'u kitaabiya qur-aankay ku jirtaa qaata jawaabtaad u baahan tihiin weye faqultu waxaan ku idhi aniga safwaana lahu ninkii reer baadiyaha ahaa wayxaka war hooge uqdud laab min sawtika war codkaaga laaba codkaaga hoos udhig kor ha u qayliine fa innaka adiga cinda nebiya nabiga agtiisiiyaad joogtaa sala allahu calayh wasalama waqad nuhiita waana lagaa reebay can haadaa codka in kor loogu dhigo nabiga agtiisa ilaahay baa ka reebay ilahay weynaa wuxuu leehay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti nebiy mu'miniintaw codkiinna kor ha ugu qaadina codka nabiga ka kor sidoo kale laa tajcaluu ducaaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdaa suuratu nuurna alle wuxuu leeyahay markaad nabiga u yeeraydaan hala ka mid dhiginina sida gabalkiin gabalka kale ugu yeero marka nabiga agtiisa marka la joogo codka hoos loo dhigo ayaa sharci ah oo waajib ah laakiin reer baadiya xooga waa dad qallafsan cilmigana ka fog fa qaala ninkii wuxuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay laa aqdud inaan hoos u dhigan codkayga qaala alaxraabiyu ninkii reer baadiya wuxuu yidhi almar-u qofku yuxibu wuxuu jecel yahay alqowma dad walamaa yalxaq bihi mana haleelin maxay tahay xukunkeeda qofaa dad jecel camalkay sameeyeen kalena ma samayn oo waxa weeyaan qofku wuxuu jecel yahay miitaal dad mu'miniinoo saalixiinoo wan wanaagsanuu jecel yahay camalkay sameeyeenoo kalena ma samayn ama wuxuu jecel yahay dad xunxun kufaar iyo faasiqiinuu jecel yahay camalkay sameeyeenoo kale ma samayn muxuu xukunkeeda yahay marka qofka dad jecel camalkoo kodoona aan gaarin qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalama almar-u qofku maca man axabba qofkuu jeclaaduu la jira yowmaalqiyaamati maalinta qiyaamaha qofku dadkii uu jeclaa ayuu maalinta qiyaamaha la jira waa mali waa kelimad aad u weyn anas ibni maalik wuxuu yidhi islaamka markaan islaamnay kadib ma aanaan farxin farxad ka weyn maalinkaas farxaddaan ku farxnay hadalka nabiga uu yidhi almar-u maca man axabba sababtay ugu farxeen waxay tahay nabiga camalkiisoo kale ma aysan samayn karin laakiin way ogaayeen nabiga inay jecel yihiin nabiga inay jecel yihiin ayay ogaayeen anas ibni maalik wuxuu dhihi jiray ana uxibu allaha wa rasuulahu wa abaa bakrin wa cumar anugu allaan jecelahay rasuulkaan jecelahay abuu bakaraan jecelahay waxaan jecelahay cumar ibn khadaab waxaan ilaahay ka rajaynaa inaan ayaga la jirkooda barri qiyaame noqdo yaanan camalkoodaba kaleba samayne saasuu dhihi jiray marka qofka muuminka waa inuu dadka saalixiinta jeclaado awliyada ilaahay jeclaado oo uu nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo saxaabadii jeclaado ilaahayna uu jeclaado subxaana wa tacala de ilaahay jacaylkiisa nabiga jacaylkiisana waaba iimaanka asalkiisiiba waaba iimaanka asalkiisii taasu jacaylka aad ilaahay jeceshahay nabiga jeceshahayna waxaa lagu yaqaana inaad nabiga raacdo ood wax walba uga dayato diintaada ka mid ah marka waa arrin aad u qeyb qofka laakiin dad xun jeclaada asna barri qiyaama iyagu la jiraa dadka gaalada jecel ee wax weyn ku qarwaya habeen iyo maalin kooxaha banoonileyda dadka jecel ee habeen iyo maalin magacyadooda xifdiyey sida awraadii iyo dikriga u xifdiyey saxaabadana aan xabadka aqoonoon shan ka sheegi karin waxa weeyaan barri qiyaama waxay halis ugu jiraan in ayaga lala soo kulmiyo oo ay ku meel noqdaan fanaaniinta adduunka kufaarta iyo zaanigiinta naagaha dadka korka ka xifdisan iyo wiilasha zaanigiinta ah iyo fanaaniinta ee korka ka wada xifsan magacyadooda ee fanaanadaha magacyadooda ku wada qoran yihiin wada sita waxa weeyaan barri qiyaama halis ay ku jiraan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun famaa zaala nabigu kama suulin uu yidhi safaan ibnu casaal yuxadiunaa inuu noo sheekeeyo xataa dakara ilaa uu nabigu sheegay baaban albaab albaabkaasoo min almaqribi qorax ka soo bax qorax u dhac dheh min almaqribi qorax uu dhac ku yaalla albaabkaasoo masiiratu cardihi ballarkiisa inta loo socdaa ay tahay ow amase yasiiru raakibu waa shaku raawi inuu yidhi ballarkiisa inta loo socdaa afartan sana iyo inuu yidhi yasiiru raakibu qofka daabad saarana wuxuu u soconaa fii cardihi ballarkiisa arbaciina sana afartan sano ow amase sabciina caaman ama toddobaatan sano arbaciina caaman inuu yidhi toddobaad afartan sano iyo inuu yidhi sabciina caaman toddobaatan sano ayuu ku shakiyey raawigu waa ballarkiisa dhirirkiisuna waa ka sii wen yahay albaabkaas ayaa nabigu sheegay sala allahu calayh wasalam qaala sufyaan wuxuu yidhi axaduruwaati sufyaan oo ruwaada xadiidkan ka mid ah waa sufyaan ibnu cuyayna siduu musani caddeeyey fii atraafihi waxa weeye sufyaan ibnu cuyayna wuxuu yidhi axaduruwaati ka mid ah qibala shaam albaabkaasu dhanka shaam ayuu jiraa khalaqahu llahu albaabkaas alla abuuray tacaalaa sarreeya yowma maalinuu alla abuuray albaabkaas khalaqa asamaawaati waalardi ciharyaalka iyo dhulayaalka abuuray maftuuxan xaalu yahay mid la furay albaabkaasu litowbati toobadda loo furay albaabka intaas leeg laa yuqlaqu la xiri maa xataa tadluca shamsu qoraxdu ilaa ay ka soo dhalato minhu albaabkaas xaggiisa qoraxdu markay halkaas ka soo baxdo ka hor la xirima toobadda marka ilaahay albaab uu dadka ugu furay weeye rawaahu tirmidi ayaa wariyey waqayruhuna waa wariyey waqaala wuxuu yidhi xadiiun xasanun saxiix waa xadiis xasanoo saxiix ah وعن أبي سعيد وxa lg wriyey سعد بن مالك بن سنان الkdري رضي الله عنه عن سعد عن أبي سعيد أبي سعيد waa kunyadiisa سعد بن مالك بن سنان الkdري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه اsaga aabihiisba waa laba saxaabi aabihiis waxa weya dagaalkii أxud waxa weya dagaalkaas ayuu ku shahiiday oo lagu dilay dagaalkaas ayuu ku shahiiday oo lagu dilay رضي الله تعالى عنه waxa weeyaan abi saciid alkhudriyi saxaabada ragga ugu axaadiista badan toddobada saxaabiya oo mukiriinta ugu axaadiista badan ayuu ka mid yahay kun iyo dhowr boqol oo xadiis ayuu nabiga ka wariyay sala allahu caleyh wasalam magaalada madiina ku dhintay maalin jimcaha markay hijriyadu aheyd lixdan iyo afar baqiic ayaana lagu aasay can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu ana nabiyallaahi nabigii alle sala allahu calay wasalam qaala wuxuu yidhi kaana waxa ahaa fii man dad kaana ahaaday qablakum idinka hortiin dadka idinka horreeyey waxaa ku jiray rajula nin rajulkaasoo qatala dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaashan iyo sagaal naf fa sa'ala wuxuu weydiiyey ninkii sagaashan iyo sagaalka dilay can aclami ahli اlardi dhulka dadka ku nool qofka ugu cilmiga badan ilaahay weynaaya maalinkii dambe qalbigiisa hanuun ku riday markaasu wuxuu yidhi hallay tuso qofka ugu cilmi badan dhulkan dadka jooga laakiin caamada nasiib daro ma kala yaqaaniin qofka cilmiga iyo qofka kale qofkii xoogaa un duub weyn qaata oo ay imaamad ku arkaan khaasatan qofka xoogaa dadka wacwacdiya iyo caalimka ma kala yaqaaniin waana ummaduhu meelahay ka halaagsamaan in la kala gara waayo qof waacida oo xoogaa dadka kicintooda ku fiican iyo qofka xalaasha iyo xaaraamta kala yaqaan waxa weeyaan waa arrin halaag ah markay dadku kala gara waayaan fadulla waxaa la tusay calaa raahibi suufi meel iska fadhiyo cibaado u go'ay oo aan laakiin xalaal iyo xaaraam kale oqoon faataahu suufigiyuu u yimid faqaala wuxuu yidhi innahu ninkan kula hadlaya qatala wuxuu dilay tiscatan wa tisciina nafsan sagaahan iyo sagaal naf uu gardarro ku dilay fahal lahuma u sugnaatay min toobatin toobo marka waxaa la weynaaday qof sagaashan iyo sagaal naf oo gardarro ku dilay oo ilaahay ka xarimay wuxuu is yidhi waxba ma haysto kaasu moogta qofku hadduusan cilmi lahayn laakiin xoogaa uu alla ka cabsi ku jiro oo qiiro ku jirto waxa uu halaagayo ayaa ka badan intuu hagaaji karo waa qof qiiraysan ilahay dartiis u qiiraysan laakiin jaahil ah faqaala suufigii wuxuu yidhi laa maya wax toobada male qof intaas dilay faqatala waa dilay ninkii hu suufigii fakamala wuxuuna ku dhammaystiray bihii suufigii miatan boqolkii uu ku dhammaystiray sidaas darteeda waxay yidhahdaan culummada qofka diinta aan oqoonoo diinta ka hadlaya intuu fasahaadinayaa ka badan intuu hagaajinaya hadda ninkan u fiirsada ninkan hadda meequu fasahaadiyey kow ninkii u yimid oo hanuunka usoo doortay horta waa fasahaadiyey inuu dembi galuu sabab ugu noqdo ilaa naxariistii alluu ka quusiyey wuxuu is yidhi waa kuu dhammaatay iskanna iska dib labo asaga aakhiradiisiina waa fasahaadiyey ila diinta alluu ka been sheegay qofkaanu toobadu lahaa aakhiradiisiina waa fasahaadiyey asagoo isle ilaahay ugu dhawaayo qiiraysan saddex naftiisii adduunna waa fasahaadiyey oo naftiisii waa la dilay marka adduun iyo aakhiraba waa fasahaadina qofka qiirada kaliya ku jirto laakiin aan diinta oqoon oo diinta xalaal iyo xaaraam uga hadla uma sala ninkii marka qalbigiisii ilaahay hanuunkii kama saarin qayr unbaa ku haray uma sala ninkii wuxuu weydiiyey can aclami ahli lardi dhulka dadka ku nool qofka ugu cilmiga badan fadulla waxaa la tusay calaa rajulin nin caaliman caalim qof caalim oo xalaasha iyo xaraamta kale yaqaana la tusay markaas dambe faqaala wuxuu yidhi ninkii qaatilka ahaa inahu ninkaanu qatala wuxuu dilay miata nafsin boqol naf fahal lahu ma u sugnaatay min toobatin wax toobaa faqaala caalimkii wuxuu yidhi nacam haah tooba waa u sugnaatay waman axadkeebaa yaxuulu kala teedi kara baynahu qofka iyo wa bayna towbati toobadda halkaasna waxaa noogu caddaatay toobadda qof ay ka mamnuuc tahay male sida raajixana qofkii qof muslima dilay tooba waa u sugnaatay qowlkaas way qowlka jumhuurta saxiixna isagaa ah qur-aankii sunnaduna asagay tuseen qur-aankii sunnaduna asagay tuseen wuxuu ku yidhi marka qaab toobadiisu ay u wanaagsanaato asbaabtii ku wanaagsanaa leh ayuu u tilmaamay wuxuu yidhi indaliq tag ilaa ardi kada wa kada dhulka hebel ah oo dhul heble ah aad fa ina bihaa dhulkaas waxaa ku sugan unaasan dad dadkaasoo yacbuduuna allah alla caabuda tacaalaa sarreeyey facbud illaah alla caabud maxamla jirkooda halkaas waxay ku tusaydaa qofka toobad keena wuxuu u baahan yahay dad saalixiina oo uu la saaxiibo la noolaado waana inuu dad saalixiina doorto walaa tarjix ha u laaban ayuu ku yidhi ilaa ardika dhulkaaga fa innahaa dhulkaasu ardu suu'in ardu saw'in waa dhul xumaaneed dhul xumaan lagu sameeyo weeye taasna waxay kutusaydaa qofka toobad keenay waa inuu ka fogaado dadkii xumaanta uu la samay jiray ilaa ay ka toobad keenaan dadka xunxun iyo dadku xumaanta la samay jiray iyo dhulku alle ku caasi jiray kulli inuu ka fogaado si toobadiis u wanaagsanaato fandalaqa ninkii waa tegay xataa idaa nasafa dariiqa waddadii markuu kala baray ataahulmowtu mowdkiiya u yimid faqtasamad waxaa ku murmay fiihi ninkii markuu dhintay malaa'ikatu raxmati malaa'igtii dadka ahlu naxariis malaa'igtii raxmada oo dadka ahlu jannada qaadi jirtay faqtasamad fiihi waxaa ku murmay malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariisoo dadka ahlu jannada qaadi jirtay iyo wa malaa'ikatu lcadaabi malaa'igtii cadaabka oo dadka ahlu naarka qaadi jirtay oo qolo walba ay leeyihin dadkeennu ka mid yahay faqaala waxay tihi malaa'ikatu raxmati malaa'igtii naxariista ninkaanu waa ahlu janno maxaa yeele jaaa waa yimid taa'iban xaaluu yahay mid toobad keena muqbilan xaaluu la soo qaabilay biqalbihi qalbigiisa ilallaahi alle tacaalaa sarreeyey allihii sarreeyey ayuu qalbigiisa la soo qaabilay qofkan xumaantii waa ka fuqay marka waa ahlu janno wa qaalad waxay tihi malaa'ikatu lcadaabi malaa'igtii cadaabka inahu ninkaanu lam yacmal ma samayn khayran khayr qadbu weligiis hadda ka hor khayr ma samayn oo waxa weeyaan hadda dembigii hore ha ka fuqo laakiin khayrkii ma gudagelinoo maba gaarin dhulku alle ku caabudi rabay markuu halkaas marayo ilaahi weynaa ayaa amray inay samaystaan xakam kala xugmiya faataahu waxa u yimid malakun malag malagaasoo fii suurati aadamiin banu aadan muuqaalkiis leh fajacaluuhu malagyay yeeleen baynahum dhexdooda ey xakama xaakimay ka dhigteen waa sida qaabka loo kala baxo qof inaad inta isla doorataan aad xaakim ka dhigato sidaas weeyaan sida sharciga ah